haatan waa barnaamijkii kale xiisaha lahaa ee aad uda sugaysa ina caawo kale aan idin maqashin jirnay ee caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin wiil soomaaliya sheegay in isaga iyo xaaskiisu ay ku kala tegeen kadib markii uu dul qaadan waayey taageero xaddhaafa oo ay haweenaydiisu u haysay mid ka mida ragga ciyaara ciyaaraha lagdanka amaba musaaracada waaba arrin la yaab leh waxaa kaloo aan idiin hayaa sheekadii adeegto iyo gabadhii maryan oo la sheegay in reerkii ay la joogtay dibadda looga saaray waxaa kaloo aan ka maqnayn qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo marti noogu yahay fanaanka cabdijabbaar al khaliiji waa caawa iyo caweyska aan ku bilaaba eh wiil soomaaliya oo hore u ahaa suxufi ka howlgala magaalada muqdisho haatanna ku sugan dalka itoobiya ayaa barnaamijka caweyska washington la soo xidhiidhay waxaanu inoo hayaa qiso ku dhacday isaga iyo qoyskiisa sakariya wuxuu ii sheegay in isaga iyo xaaskiisu ay ku kala tegeen kadib markii uu dul qaadan waayey taageero xaddhaafa oo ay haweenaydiisu u haysay mid ka mida ragga ciyaara ciyaaraha lagdanka amaba musaaracada aanu dhaafo faahfaahinta sheekada ee sakariya haatanba khadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiraa sakariye kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington sheekadaasi noo dhammaystir adigoo ku bilaabaya magacaaga oo dhammaystiran iyo magaalada aad joogto sahra waa mahadsan tahay waa ekis wariye sakariya cabdi aadan cabdisaaba waxaan ku suganaha xilligan waan gartay sakariye nin wariye abaad ahayd waxaad ka sugnayd magaalada muqdisho bal nolosha adiga qoyskaaga ka hor intaydaan kala tegin iyo siduu ku soo galay markaa nolosheeda ninkan ay tifiyada kala socoto musaaracadiisa iyo ciyaarihiisa haddaad si yaroo isku xidhiidhsan iigu dul marto waa mahadsan tahay mar kale sahra horta gabadhani waxaan isku baranay internetka gaar ahaan aalada facebooka dadku aadka u isticmaala anigoo muqdisho jooga kulankeenana muqdisho ka dhacay arooskeenana muqdisho ka dhacay kadib intaan muqdisho jooga sahra saddex mar ayay soo degatay oo aan muqdisho ku kulanay kadibna waa ay noqotay aniga hadda cadisaaba borosas imid kadibna hadda furiinka meeshu ka dhacaayo waa cadisaaba oo go-aanka aniga ku qaadanayo arrintan markii aan arkay shaki badanaa kulley igu abuurmay laftirkeyga oo waxaan isiri adigaa facebook iska barateen adigaa facebook ka baratay wa qof kalaad meesha soo galay sakariya horta reer reer burburay wax lagu qosla maha laakiin waxaan la yaabanahay arrintaas su-aalo badan baan iska weydiinayaa dabcan markii aad isbarateen xaaskaagu ninkaa musaaracada ciyaara ma taageeray u ahayd mise intaad isqabteen ayay markaa taageeranimadiisa bilowday oo aad adigu ka war heshay waxaan isiri saaroy taageernimada hadday jirta xitaa meesa muujineen laakiin markii dambe waxay tagtay in sawirka ay saarto meesha sawirkuna mogtahay sheeko cajiib waaye weliba waxaan kaa hilmaamay sawirkaygaa saarnaan jiray facebooka kiisa kusoo bedeshay
markaasaad isiri bustahaagu waa dibadda
waa tay marka waxaad aragtay iyadoo sawirkeeda iyo sawirkiisa isku mix garaysay waxaad aragtay iyadoo facebooka brofileka soo dhigatay sawirka ninkaasi musaaracada ciyaara maxaa kale ee aad aragtay ee dhaqdhaqaaqa ee aad adiga shakiga ku geliyey waxyaabaha ugu weyn saarog aniga shakiga geliyay waxaa kamid ahaa inay tegayso goobaha u ku ciyaaro weliba tigidka ee ayada iska bixinayso meelaha qaar ay tegayso aniga fursadda noocaas xitaa inaysa isiinayna arkay oo asaga ninkaasi fursadda badana ay ku berbereynayso haddana markii aan weydiiyey waxay tiri waa nin qalbigeega aad u jeceliyay adiga ninkaygaa tahay marka waxaa ihi noloshaas ma wadaagi karno qof ani adi midda naga dhexaysa wa tahay aawa marka midda go-aanka inaan qaata kalista waa hagaag bal dhegaystayaasha kalena waynu u dhaafi doonaa dhinacooda inay sheeko noocaasi oo kale ah iyagana soo martay iyo inay tahay arrin adiga uun kugu kooban waa hagaag haatanna waxaan idinku wareejiyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto cabdi oo xaaskiisa xoogaa juga-a gaadhsiiyey kuna xareeyey qolka hurdada haweenayduna ay u qaadatay in laga tun roonaaday xasan kaafi halkii haynooga sii ambaqaado
xasan oo juga culus qabta haddana uga daba tegay sidaa kuma dayne wuxuu ku waalay cabsigelin iyo inuu meel xille kaga soo hari doono aad bay inta u baqday indhahana taagtay shib bay tiri oo inta sariirtii isku kaduuday sidii biiq la qabtay dhegta raaracisay waxay u muuqatay qof inta laga guulaystay gegi cidlo ah ciirsila'aan la balanbalaya cabdi markuu arkay inay isdhiibtay buu haddana dhanka kale u rogay arrintii xaasan buu inta soo qabsaday oo ku soo dhowaa wuxuu ku yidhi maqal xaadsan anigu runtan kuu sheegayaa wanaaggeennana waan ka talinayaaye waa igu wallaahi horta anoo dhaar kuu maraya runtii waatana ila arag si walaaltinimo ahna iila lafagur waxaa jirtay in waagii aad maqnayd aan habeen fara xumeeyey yartan dabadeedna ay sida muuqata halkaa ka qaaday weligay habeenkaa ma ahee kitaab baan ka marayaa laga soo bilaaba habeenkaa qulub iyo murugay igu haysay oo weligayba waan ka fay una tooghayay inay qaadiya in kale ayaantii dhoweyd ee aan soo laabtay baan horay ka arkay inay xaamilo tahay maalintii dhoweyd markaad i weydiinaysay anoo ogsoon oo beerku i xanuunayo ayaan haddana ka maquuranayay hadda markaadna soo weerartay iyadaa meesha igu qabsatay oo ilahayd si un ii gal maadaama aad sidaa ii gashay adna waxaad mooday inaan baashiyeynayo taasi aniga iyo iyada caadi noo tahay si kastaba arrintuu ahaatee runtii oon loo laabanayn iyadoo sidaas ah dilistii aan ku dilay ee aan danta ka lahaana kaa xaalmarin doono isla maantaba bal adaan ku soo hordhigaye inoo taliyo reerkii meel inoogu fur taladaadanyay noqon mid ina dumisee ku dadaal inaad wax dhistid oodan marnaba aqalkan dhibaato u geysan waxay ila tahay aqalkan markaan leeyahay waxaan ula jeedaa waa labadeenna iyo ilmaheenna maryan iyadu waa ka dibadda yeeyan tuhmad caadifad iyo caraku qaadine ka baaraan deg anna diyaar waxaan u ahay inaan kula garab qabto intii itaalkay ah aanan kugu hagran hawsha xaadsan laga soo bilaabo markii la weeraray ilaa iyo marka la joogo way walaacsanayd oo hadba waxbaa istusayey waxay kala heli weysay siday waxyeeli lahayd iyo meeshay wax marin lahaydba hadba dhanbaa taladu iska tusaysay mar waa tii la dilay oo oohin iyo amakaag ayaan meeshaba ka sugayn baa haystay mar kale inta loo qaboojiyey baa dhanka kale laga tusay waxay walaacdo hadba dhan eegtaba waxay u daysatay inkastoy si aada u ciilqabtay inay siduu doonaya yeesho xaqiiqdii iyo wixii feer iyo haraati ku dhacayna duudsido si qosol gariir ahoo oohin dhabahi ku jirto bay u hadashoo tiri anigu waan dillahay tala caqligal ahna waad ii soo jeedisay ma ahi mid sidaadoo kale nacas ahe waxbaan kala garanayaa adigu waad ku ciyaartay magaceennii sharafteenii iyo jiritaankeenniba ha yeeshee anaan taas sidaad adigu u qorshaysay kuula qabanayne kaa qabanaya waxaan dantooda iyo dadnimadooda dhowrayaa kuwa eebba inaga wada beeraye maanta u baahan daryeel haddaan u qaadaa dhigo sidaad adigu u qaadaa dhigtay waxaa muuqata inayan dan u lahayn kuwaan u danee isleeyahay hadda iyo dan adoo horay inoo duugay haddana aniga dilis iigu daray waxaan haddana kugu raacayaa talada ah aan isdar yeello haddayba kaa dhab tahaye bal soo daa waxaad ka leedahay taas cabdi oo wax kala filayay baa hadalkan qaadan waayey farxad buu la dilaaci gaaray si uu yeelo meel uu hadalka ka bilaabo iyo wuxuu yidhaahdo ayuu garan waayey iyadoo weli sidii la yahay baa curadkoodii oo ilmaha kale wakiil u ahay ku soo garaacay oo yidhi maye waa la baahan yahaye maxaa qadana loo siin waaye mise waan iska qadaynaynaa odaygii baa yidhi war maye ka soo wada rida waynu wada qadaynaynaaye inankii baa dib u laabtay intaa markuu dhegta ku ritay oo inta maryanoo iyana meel duuduuban u tegay ku yidhi naa ka soo rid qadada kuna soo dhaqso maanta calooshaabana dhex taale maryan baa dhibsatay ereyga wiilku yidhiye naa intay hoos u hiiftay bay tidhi waa gartaa oo xaq baad u yeelatay inaan naa ay tidhaahdo maxaa yeelay aabbahabaa i naagaystay cabdi iyo xaadsan waxay u daysteen talada inay qaadaa dhigaan kadib markay qadeeyaan qadadii baa la isugu yimid iyadoo bulaan dagaankii iyo buuqii hadaayay dhacayay dhanka soo damay dhanka kalese si xun u hulaaqayay maryan oo fallaalaha oogadeeda haystaa timaheeda ka badnaayeen baa qadadii si cagajiida u soo daadisay qadadiibaa aamusnaan inta lagu cunay haddiiba la wada hurdo tegey maryan bay ahayd qofka alla ka weelay guridda dhiqidda iyo meelaynta weelka intaa ay iska dabalaabanaysay may aamusnayne hadba garbasaartay ilmada isaga tiraysay aragtay in la isyahay iyaduna shisheeyo tahay labadii isu dhaxay intay qolkoodii hoosta ka soo xirteen bay talo u fadhiisteen xaasan oo si walba uga heshay hadalkiisa dambe talo kusoo wareejiska ah baa tiri waa in maryan maantaba tagtaa oyan sinaba gurigan u joogin
hagaag dhegaystayaal caweysin wanaagsan baan idin leeyahay haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka caanka cabdijabaar alkhaliiji cabdijabaar balaynu u nimaadno sidii aad ku soo gashay qurbaha fog iyo markii aad timi dalka canada oo aad haatan ku nooshahay horta inta de inta cumrigaygan ku qaatayba marka afar meelood laga dhigo saddex meelood qurbaaban ku laastayba sa ahaatay de kolley dee nin hidaya dhaqankii ilaabiyana ma yihi laakiin waxaa noogu darreed waagii waayadii ugu horeyso mar hore baan sheegay oo markaan af soomaaligaba aqoon baa la ohan jiray waana edhe war waxaan af soomaalina kumaad koorin kumanaan dhaleen adigu af soomaali ahaan waa si kalaan wej buu ku ahaa cabdu waxaan o dhan kaasu burqanay de qof walba dee markaad saddex afar sano wadanka joogto qasabad ku baranaysa ood waliba burco sii joogto qasabad ku baranaysa
waa gartay cabdi jabaar carabida ma ku heestaa maadaama u ad af carabiga aada u badsato oo aad ku dhalatay ku kortay wax ku baratay shaqadii kuugu horreysay inaad ku bilowdo ha wa waa ku heestaa hadde hadii meelaha qaarkood dee maarta markaan isu nimaadno dhalinyaradeeda af carabeedka ku hadasha ama aan isugu nimaadno gabdhaheena mo dee af carabeedka waxay yaqaanaa markaasaad iyo nuur alqalbi kaga bil
de markaa wixii waa isla garanaysaano de waad ku heeskaysaa de wixii waad garanaysaa waa afkaagii de waa afkaagii labaad isna inkastoo markaa kii koowaad ahaa hadda kii labaad buu noqday dee aad iyo aad ya waa afka waad ku dhaaranaysaa waa afkaagii labaad wey manoona waan gartay marka balka iga waran wadankan canada markii aad timid iyo noloshan cusub ee ka duwan dabcan noloshii wadankeeni iyo guud ahaanba wadamadii kale hadda sawir naga siiya miya de hadaan idhaahdo waan ka sheekeyna waxa ida idaacadaba de waad xidhaysaa baan malaynaya malaa idaacaddaba way ka bixi sida loo wado buuqaada buuqaadaba la heli maayo waxa weeyaan soma horaa soomaalidu u heesto ilaahay hadaaye marxuunka ilah unaxaysta ku heeso uri haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo meesha doonto tag meesha doonto koosa wadanka doonto koosa ajnabi baa tae meelun ka qalaadaya sax laakiin dee waxa ku wanaagsan markaad dhulkaaga joogto dadkaaga dhex joogto dadka afkii kula garanayaan wuxuu kula garanayaan dee halkan inta joogtaa dee waa laba qayb qaybna waxaa la yidhaha siya wallaahi oo waa kuwaan anagu dhalay oo lamaba socdaan haddaad tiraas ka waran waxaa ku odhanaya siya waat maxaa tidhi de waa laisla liitaa de qolana waa qolada jacdayada ahayd oo dee imika waxaabad moodaba dee waa iska sii yara xiisanayaan funki maana de waaba kasii baxaya bahalkiiba waa kasii baxaya soomaad garan marka waxa weeyaan de kolley iyo kolleyba waxay macaanta wax markaad dhulkaaga joogtaa heebad ku leedahay kuna wanaagsan tahay kuna qurux badan tahay qurbahan aynu soo gallayna waqtigaanu soo galla waqti iska qaxootiya buu ahaa rafaad lagu jiro inkastoo ilaahay dee annaga nooga soo furtay markii dadku isku nasiib maaha mogta dadna markiiba hawshooda ilahay waa u toosiyaa dadna xoogaa bay ku yaraa rafataa anugu kuwii nasiibka ilaahay siiyeyna hawshooda iska hore u socoto de markiiba shaqa iska tego ninda shaqaalaha baan ahay halkaygii shaqadayda afkiina labadii af ba yaqaana horaan ka galay de saanu shaqeynaa sharciyadiina lagu siiyey ilaa waqtigan xaadirkaana dhalashada wadanka ku qaadanay alxamdulilah hadda dee wixii laga bilaababa waxaynu ujeednaa waa wadanadii wadankeenii waa tahay marka in xaggii maaragtay wadankii loo jeesto o o ma de imika waxay noqonaysaa wadankii la dhiso waatayde markaa waxaad noqonaysaa meeshuu meeshuu doonabaa ka noqday geeska gees dee beryihii hore ee aad carabta joogtay dadku markay wadankii tagaan waxaa la odhan jiray janaale ha iyo iminka de qurbaawi jana- iminka maxaa la odhanaya ood leedahay imikana qurba joog baa la idhaha iminka iminka qaxooti baa lagu odhanaya de waa iska qaxooti wey nin baasboor bannaan haysta maya imika waaba qurba joogba imikaabay u badisaaba xila loo dhiibaa yaa qorba jooga maaha inaad la timaado inaad dadka cawarto aye oo dee nina meesha nina meesha inuu wax u- usoo shaqa tago uu doonaya de wax cuno nina inuu dadka wax qabto doonaya waatay bal marka hadda ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa wax dadka u qabanaya inuu ilaahay naga dhigo bal hadda heestan aynu ku wada nasana cabdijabaal oo haddee markaana sidee wax ku dhaceen sida wax u dhacen waxa weeye horta ilaahay hadda aye- heestaa waxa qaaday bar hore qaaday jawaabayeed heestan waa hees jawaabaysa fanaanadii weyneyd nimca jama fanaanadii reer jabuuti ee weyneyd ee qaaliga ahayd ayaa runtii hees kale aan maqlay aadna wuu cajabiya heeska iyadoo le maxamed adaan ku doonaya Haye.
adaan dar walba ankaasa ma garanaysaa marka heestii baan aad ula dhaco anun ba anoo ma garanaysaa iska markaasa maan idhi waare dee maad baad- adba adiina dee u jawaabteed waa wanaagsan tahay waa tahay oo arrinta jacaylba dee ma garanaysaa laba qof oo isjeclaaday ka dhigtidba A- aad iyo aad oo midkoodba marka kale ku booday marka waxaa noqotay nin la eriyey mar hore oo wax isagu jeclaa aha dabadeedna waa aniga ugu jawaabay waxaan ku leeyahay, ha igu daalina dantaada raaca aniga ha igu daalinaya wa- ha- waa nabadgelina kala kaxee dee horta sow ma ogid dadka qaarinaya bay yidhaahdaan cabdijabbaar heesihiisu waaba stress out marka heestan iyo kuwo kaleba la maqlo waxba kama qabo haye haye waxba kama qabo hees hore u jiray buu ahaa waa hore hore hore la qaaday laba Waa.
fanaan oo waaweyn oo qaaliya baa qaaday runtii anigu waxaan qaybta aan ku leeyahay heeska waxa weeyaan dib u casriyintiisa waa raabka oo waxa weeyaan waxaa qaadi jiray sahra siyaad gabadhii lonji fanaanadii weyneyd sahra siyaad iyo axmed moogey waa tahay marka wuxuu ahaa suloba waa- marka aniguna runtii waxaan magaca ugu bedelay waxay ahayd marka aan heeska tumayay ayaa waxaa ila joogtay fanaanadii laba dhagax Haye.
sina marka iyadaan ugu magac daray kaasaa tiri saynabay ma seexdee saynabe ma seexda marka anuu soo Soo- socod saynabe soo- sahal soo- kuguma arko Saynabe.
sidaadaba saddex gu iyo dayr baan soo samray dirigaad ku taallaa sidaadaba soo soco soo soco saynabe Yes.
intaasaan intaas raabkaasaan ku daray anuu ku cusboonaysiin Alla ilaah.
iyo muusikadana oo dee anugu casriyeeyey intaasun beri baa arooska aan saynabay ma seexde laga shidin tayaro kadib baa loo celinaya waad leedahay bal intaynaan markaa heesaha ah weli ka dhammaanin heesaha dambe aynu had- waa kow haddana jalleecno kuwii dhexe kuwii hore bal marba dhinac baynu eegeynaa absolutely heestan hadda soo socota waxaa la yidhahdaa tog dheer dadku sida heesihii kale ayay qoloba magac u taqaanaa Ah.
heestan yaa yaa erayadeeda leh heestan ereyada iyo laxanka baana u sameeyey heesta waxaa la yidhaha iga dhiman dhalaal badan tog dheer baan ugu magac daray waa tahay runtii waxaan aragnay dee magaalooyin badan oo loo heeshaysayo sax marka gabdhihii baa waxay ku dhahan waa nin cabdu adigu reer burcaa baad ahayd sidee wax u jiraan wixii dhiglow dhaqaaq baad kaga dhigtay de fanaanka igu weynaaba baa tahay marka waxaan hadee waxaan iska dhigaya fanaan qaran baan iska dhigaya ay soo celinina xaafadda igu soo celinina burco dame waa kii waa kii waa kii waa kii hadraawuba yidhi anigaba tog dheer buu tuski iga Ah, baxaya tusku iga muuqdaa Ahe.
markaa marmarka qaarkood bay ku jooyi jidanayaan oo de gobol gobolku kaa badinayaa Aye.
oo dhan, war waa sida intaasoo fanaan oon gobolka u dhalan baa dee na- noo tiriye wax niyow dee adigu miyaad nala yeesaysaa oo kale magaranaysa Sax.
marka waxaan ku dhaanu idinma yeesaya baa anuu waxaamad leeyahay iga dhiman dhalaal badan allah ilahe ayaabaan taagnahay be waa tahay ha wada waa ka saasuu kusoo dhacday togdheer midhaha iyo laxankabaana ushe muusikada Waa- waa hagaag dhegaystayaal heestaasi dhalaal badan ayaynu kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan waa inoo iyo toddobaadka dambe haddii allaha awoodda lihi ogolaado inta ka horreysa waxaan idin leeyahay caweysin wanaagsan
mahadsanayda sahre cidlaad baad u mahadsan tahay guud ahaan barnaamijkii caweyska washington iyo guud ahaan idaacaddii intaas ayaan kusoo gabagabaynayna waa sahre cidla weli stuudiyaha la fadhida anigoo ah cashi ibraahimi guud ahaan idaacadda v o idin leh nabadgelyo
Ay,